maxamed aamin xasan cabdulaahi kusimaha gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyey dib u furista diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo isdiiwaangelinta ka socota gobolada dalka soomaaliya waxa uu sheegay in tallaabadani ay qeyba ka tahay dardargelinta howlaha doorashooyinka islamarkaana loogu talagalay in dhammaan ururada iyo shacabka goboladu ay helaan fursado siman oo ay ku qeybsadaan xuquuqdooda siyaasadeeda guddiga doorashooyinka qaranka iyo soodimaha waxaa loo igmaday inuu wadanka ka hirgeliyo doorasho qof iyo cod ah waafaqsan sharciga qaranka ugu sarey dastuurka sharciga doorashooyinka qaranka sharciga lagu dhisay guddiga madaxa bannaan doorashooyinka qaranka iyo sharciga diiwaangelinta ururada iyo xisbiyada siyaasadda soomaaliyeed tan iyo november laba kun iyo afar labaatan markii guddiga la magacaabay guddiga wuxuu guda galay gudashada waajibaadkaas qaran ee loo igmaday qeybta diiwaangelinta ururada siyaasadda guddiga wuxuu bilaabay diiwaangelinta bishii january ilaa iyo waxay socotay abril shan iyo tobankeedii kadib oo aan bilownay markii diiwaangelintii codbixiyaasha saddex iyo labaatankii bishan waxaan ku dhawaaqnay go-aan uu gaaray guddiga si waafaqsan qodobka kob iyo labaatanaad ee dastuurka si waafaqsan qodobka tobanaad faqradiisa afaraad ee xeerka lagu dhisay guddiga madaxa bannaan doorashooyinka qaranka iyo qodobka saddexaad ee sharciga doorash sharciga diiwaangelinta ururada siyaasadda oo dee intaba midkan tobanaad lagu dhisay guddiga wuxuu awood u siinayaa inuu si joogto ah u diiwaangeliyo ururada iyo xisaabta siyaasadeed dhiibtay waxaa ku dooranaya guddoomiyihii muxuu ahaaye degmadaada waxaa ku dooranaya muxuu ahaaye xubintii deegaanka golaha deegaankaada ku dooranaya waxaa ku dooranaya golihii shacabka madaxweynihii dalkaa ku dooranaya in al intii la gaari karay oo macquul ahayd yuu guddiga gaaray intana kuma xadidno laakiin dee fursaddii ugu fiicnayd ee loogu talagalay oo aan qabanay waqtigaan dhahanay diiwaangelintu waxay bilaabanaysaa waqtigaas waxay ku eg tahay waqtigaas intii soo haleeli kartay yaa intaas noqotay laakiin way ka badan yihiin intana kuma eko wejigan koowaad markaan xirno oo doorashadii golaha deegaanka ay noo qabsanto waxaa la furi doonaa haddana her state doorashadii dibaa loo furi doonaa diiwaangelinta siin doonaa waxaa la wadaagi doonaa qorsho oo guddigu diyaari wacyigelin ah oo lagu sheegayo waqtiga ay bilaabanayso xalinta cabashooyinka iyo waqtiga ku eg tahay meelaha uu imaanayo ay tahay inuu lasoo wadaago xogtiisa si loogu saxo tale line gaabana jiro qodka gaaban loo yaqaano waxaa la yidhaahdaa lambarka wicitaanka gaaban ama adeega deg dega ah ee guddiga uu leeyahay waa shan shan sideed guddiga doorashooyinka ayaa wado diiwaangelinta ururada iyo sidoo kale diiwaangelinta shacabka doonaya inay doorataan golayaasha deegaanka